Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu shir gudoomiyey shirkan oo looga hadlayay sidii loo hirgelin lahaa aqoonsiga qaranka oo waayihii dambe dowladdu ay si weyn uga shaqaynaysay. Shirkan waxaa ka qayb galay laamaha kala duwan ee dowladda oo booliisku uu ku jiro, waxaana ra-iisul wasaaruhu goobta uu ka sheegay in hay'adaha dowladda lagu amrayo dhaqangelinta diiwaangelinta qaranka iyo kaarka aqoonsiga qaranka oo waayihii dambe laga shaqaynayay.
waxaan u jihaysanay maanta dowlad ee dadkeeda taqaana xuduudaheedu sugan yihiin ee gaarta horumar dhaqaale iyo isku filnaansho ay dunida kale kula jaanqaadi karto isla markaana leh maamul suuban sarraynta sharciga kobcinta dhaqaalaha iyo hay-ado karti u leh in ay si tayo sare leh ugu adeegaan shacabkooda ee hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ee adeega bixiyaa waxaa la farayaa inay ku xidhaan adeegyadooda aqoonsiga qaranka ma jiro dad adeeg la siinayo adduunka oo aan qofka identitygiisu ayna caddayn runtii horumar waxaa ku jira dhaqaale iyo siyaasadeed iyo amni iyo dadka soomaaliyeed inay ay noqdaan dad ayaga laftoodu amni ku noolaado amni ku noolaado ayay noqon doonaan haddii la yidhaahdo hay-adaha ka shaqeeya ama private ha ahaadaan ama public ha ahaadaan dadka u adeegana ayaguna fursad waxay helayaan dhib yar oo maxaan ku dhahaa ay si dhib yar dadkooda ugu adeegaan marka waxaan rajaynayaa ilahay idankiis inuu gaaro qofka muwaadinka soomaaliyeed sida meelo badan ka jirta isagoo gurigiisa jooga inuu wax alla wuxuu maanta u baahnaa ee adeegaha gurigiisa ka helo gudaha inuu halkaas inuu ka ably gareeyo kulli wixiina inuu meesha ka helo hadduu baasboor u baahday iyo haddii uu kaar maxaan ku dhahaa fisid uu dhakhtar u baahday iyo haddii uu meel inuu jaamacad iska soo rajistreeyo uu u baahday iyo haddii uu askari soo qortay iyo haddii wuxuu rabaa samaynayo waxaan rajaynayaa in wax alla wixii u baahday inay uga ay ay gurigiisa isagoo jooga inuu hela wixii oo dhanba u sahlan aato taasaan insha allah u soconnaa hadda laakiin tanaa innaga inoogu muhiimsan saynu u gaadhno waa inaynu aynu xoojinnaa arrintaas Hay-adda aqoonsiga dadweynaha qaranka ee NIRA ayaa waxa ay waayihii lasoo dhaafay si weyn u baahinaysay adeega bixinta kaarka aqoonsiga qaranka oo degmooyinka iyo maamul goboleedyada dalka xafiisyo looga furay.